heestii labaad ama maansadii labaad ee laga taliyay magaalada hargeysa waxaa ku soo galay ninka la yidhaahdo cismaan aadan xuseen oo loo yaqaano cismaan askari cismaan wuxuu tiriyey maansada la magac baxday ninka diiday waa kuma wuxuu tiriyey heestaa bishii february shanteedii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii waa hargeysa wuxuu yidhi beeleeda furantii ragga diiradda u sidaa labadaba ku diirsaday markii aan dareemee muddaysa iga daahdoo sida daruurta roobkoo dad abaari haysoo dacalka ugu hoortay dabaysheedu uraysee markii ay daf soo tidhi sida haweeney da-ahoon daa'imo hore u dhalin tiyoo safir ku daacada allii daa'inka ahaa ugu deeqay ubad wacan deelayda curataan udabaaldegaye u dabaaldegaayey dooyeyso igu daa dabashii hargeysee murtidu sida dareemada iyo daadka ku ahayd iyo dacalladeeda dhan baa laga dirsanayaa deeblaanu joognaa duryaa laga warramayaa subulaha dushoodaa dabku weli ka baxaya waxgarad waa dimoon yahay demanowna yeelkaa xalay dunuma caydii dariskii ma seexane niyo aan dabooloo dabad adag ku jiidaan kusii ka sii daayay xadhiggee dagaalkeennu waa meel waa dumin qabiilnimo iyo daalinkii wada deelaydu waa shaqe daradoorigii hore wilal diiran baa helay dabayaaqa weeye aniguna god aan dego maansadan dalaysan ee abwaanada ku abwaanadu ku deeqeen saddex dowla kala qaad qaar doodoodu waa saxan waa hadalla daacada dawaweeye dhexalgala dadkuna wuu baahnaa qaar doodooda uma bogin wax jiray dafirayaan waa dabaala joogteen waa dabada geed kumar qabiilkii la dumin laa difaac bay u gelayaan dangaaraase ka xidhan qaar muro dareensana waxaa loo dan leeyahay duhur dhidarka seexdee galabtiina roob da-ay unkudkii ka diday ee degdeguun u booday weli sawta lagu dilay eendayin hareeraha dullaata cararkii ka duldhacay hadaamuhu miyuu kaa dimoon yahay afartaa anaa degay way dadaaba xidhan tahay gaadh baana daba yaal inaan ku wil duufanaa damacayaanu kaagay dafiraaddu waa ceeb waa diidna iga reeb waana doqon aqoonteed dulucdeedu waxay tahay dib u raaca dareerkii dawgii lasoo maray daymooyo maxaa yii gumaysi daa warkiisaba ninku dilay doc kuma dhigo cadow kuuma diirnaxo kama dayaya naxariis jiyo dawlada aan nahay jiritaanku diiqalay dadku ay colloobeen sokayihii iswada dilay danyar iyo walaalkii duwaaga isu loogeen dalka inuu kacaayimay farxad iyo damaashaad loogu wada dabaal degay caleemo dooga loo lugay ninka diiday xukuma in qabiil la duugo lagu riday dalluun dheer inaga daaya laysidi ninka diiday waa kuma diraaca macada nabaday duddo qaran mooge laysdhex degay siduu yidhi ninka diiday waa kuma dadaalkiiyo waxqabadkii isku duubni wada jira ololayaal isdaba joog taariikh aan duugno taariikh aan duug noqon baaldahaba lagu qoray ninka diiday waa kuma saddexdaasi waa dalab waa dibaax qarsoonayd waa daribe igaho doob heesay baa yidhi dumar dumar ma guursado doonyo isma qaadaan dad baktiya ma diirana anna waxaan ku darayaa ayax meel hadduu dego diiri way ka dhalataa daylo sumal xadkeedii deeradhaaf markay tahay ilmo dabay ma weydee waxaan uga danleeyahay daldalool inuu yimid deedna laysla haarsaday dilaal iyo malaal iyo dabagoosi joogaan darajada ku xidhan yihin ninka diiday waa kuma in qabiilku daxal yahay darxumiyo abaar yahay qarankana u daran yahay dib u dhaca ka kow yahay ninka diiday waa kuma qofba hawshii loo diray daayacan inay tahay ku danaysa mooye duugba aan la eegeyn ninka diiday waa kuma duqmaa maahay baa yidhi amba duunyadeydii dadla-aanta awgeed digjir bay cidlow tahay iyadoo dadkaygii duunyalii daraaddeed daaduunu yahay caydh dura hadaladaa baxay maantaba dalkeennii inay dadabta yaallaan ninka diiday waa kuma taa waxaa ka sii daran in qabiilla doog dhabay doolaalo dheer yahay dalxiiskiisu badan yahay uu duleedadeeniyo daanshoodo suuqyada uu duub xariiriyo oo duub xariiriyo loo talo dirays wacan dembiguu sameeyana ka daa aan la odhanayn ninka diiday waa kuma afartaa dhadeeley degdhow dabaqad xoolo leh danyartay ka boobteen dulmarkeedu wuxuu yahay deeleydu waa saxay waa dirir sabooleed dirnahaygu waa hodan waayo aragna waa door dulucdeedu waxay tahay dawladii xigtaystee dambarkeeda keligii doobiga ulayee ummadda u dardaar warin iyay u doonan tahay adunta loogu xidhay horta aan udayna dadku hadday u simanyiin miyay dariir qabata dahab ruuxa qodaya dalka horumarkiisu u dadaal isleeyahay dembigiisu waa maxay saddexdaasi waa galab waa dubaha qarsooneyd waa daribe igaho geelenii dareeriyo guul ooman buu tegey ceelalyadii lasoo ceelalyadii lasii diray dooxiiba may tegin biyihiisii maaxdume darkiina wuu ka maran yahay dabac raggii lahaayo inama u danqanaysan waa dul ujeedale dooduna inuu furan maxay dirirka cawleed dambarsan la wadaagaan daawashadu ma guulbaa dagaalka iyo nabadana iyo may la deris tahay dalka inay hagaajaan dadow yaa ka sugaysaan ma duul baa inoo maqan malaa'igta duushay aan ka daalin hawlaha iyagaa diyaaree ma laynoo dalbanaya jinka iyo dabaylaha miyaa diran miyaan diran karaynaa sidii daayin ugu huray deeqdii saleebaan minadaa dambeeyo diintaha ku haysan waxay soo dagaayana miyuu dooncu kaa gala dulmarkeedu wuxuu yahay damqashiyo xanuunkeed dacadkiiyo itaalkii dulmi iyo dalaalkii degmo iyo dugaageed dibir iyo durduradii danyar iyo dagaalkeed durmadiyo dabqaayada durmadiyo dabqaadyada deexashada abwaanada qof kastiyo dareenkii hadday caana daataan dabadood la qabaya heestii labaad ama maasadii labaad ee laga tiriyay magaalada hargeysa waxaa ku soo galay ninka la yidhaahdo cismaan aadan xuseen oo loo yaqaano cismaan askari cismaan wuxuu tiriyey maasada la magac baxday ninka diiday waa kuma wuxuu tiriyey heestaa bishii february shanteedii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii waa hargeysa wuxuu yidhi deeleeda furantii ragga diiradda u sidaa labadaba ku diirsaday markii aan dareemee muddaysa iga daahdoo sida daruurta roobkoo dad abaari haysoo dacalka ugu hoortay dabayshaydu uraysee markii ay daf soo tidhi sida haweeney da-ahoon daa'imo hore u dhalin tiyoo samir ku daacada allii daa'inkahaa ugu deeqay ubad wacan deelayda urataan u dabaaldegaye u dabaaldegaaye dooyayso igu daa dabashii hargeysee murtidu sida dareemada iyo daadka ku ahayd iyo dacalladeedaa dhanbaa laga dirsanayaa deeblaanu joognaa duryaa laga warramayaa subulaha dushoodaa dabku weli ka baxaya waxgarad waa dimoon yahay dimanowna yeelkaa xalay dumamacaydii dariskii ma seexane niyo aan dabooloo dabal adag ku jiidaan kusii ka sii daayay xadhiggee dagaalkeennu waa meel waa dumin qabiilnimo iyo daallinkii wada deellaydu waa shaxe daraboorrigii hore wilal diiran baa helay dabayaaqa weeye aniguna god aan dago maansadan dalaysanee abwaanadu ku abwaanadu ku deeqeen saddex dowla kala qaadi qaar doodooda waa sahan waa hadalla daacada dawowa iyo dhexalgala dadkuna wuu baahnaa qaar doodooda uma bogin wax jiray dafirayaan waa dabaala joogteen waa dabada geed ku mar qabiilkii la dumin laha difaac bay u gelayaan dangaaraase ka xidhan qaar maba dareensana waxaa loo dan leeyahay duhur dhidarka seexdee galabtiina roob da-ay onkudkii ka diday ee degdegiin u booday weli sawta lagu dilay eendayin hareeraha dullulaatay cararkii ka duldhacay hadaamuhu miyuu kaa dimoon yahay afartaa anaa degay way dadaaba xidhan tahay gaadh baana daba yaal inaan ku wiil duufana damacayaanu kaa gelin dafiraaddu waa ceeb waa diidma iga dheeb waana doqon aqoonteed dulucdeedu waxay tahay dib u raaca dariiqii dawgii lasoo maray daymooyo maxaa yihi gumaysi daa warkiisaba ninku dilay do- kuma dhigo cadow kuuma diirnaxo kama dayaya naxariis tiyo dawlada aan nahay jiritaanku diiqalay dadku ay colloobeen sokayihii iswada dilay danyar iyo walaalkii dugaagga isu loogeen dalka inuu kacaayimay farxad iyo damaashaad loogu wada dabaal degay caleemadooda loo lulay ninka diiday waa kuma in qabiil la duugo lagu riday dalluun dheer inaga daaya laysidii ninka diiday waa kuma diraaca macada nabaday duddo qaran mudube laysdhex degay siduu yidhi ninka diiday waa kuma dadaalkiiyo waxqabadkii isku duubni wada jira ololayaal isdaba joog taariikh aan duugno taariikh aan duug noqon baaldahaba lagu qoray ninka diiday waa kuma saddexdaasi waa dalad waa dibaax qarsoonayd waa daribe igaho doob heesay baa yidhi dumar dumar ma guursado doonyo isma qaadaan dad baktiya ma diirana anna waxaan ku darayaa ayax meel hadduu dego diira way ka dhalataa daylo sumal xadkeedii deeradhaaf markay tahay ilmo dabay ma weydee waxaan uga danleeyahay daldalool inuu yimid deebna laysla haarsaday dilaal iyo malaal iyo dabagoosi joogaan darajana ku xidhan yihin ninka diiday waa kuma in qabiilku daxal yahay darxumiyo abaar yahay qarankana u daran yahay dib u dhaca ka kow yahay ninka diiday waa kuma qofba hawshii loo diray daayacan inay tahay ku danaysa mooye duugba aan la eegeyn ninka diiday waa kuma duqmaa maahay baa yidhi amba duunyadeydii dadla-aanta awgeed dib jirtay cidlow tahay iyadoo dadkaygii duunyali i daraaddeed daaduunu yahay caydh dura hadaladaa baxay maanta bedelkeennii inay dadabta yaallaan ninka diiday waa kuma taa waxaa ka sii daran in qabiila doog dhabay doolaalo dheer yahay dalxiiskiisu badan yahay uu duleedadeen iyo daanshoodo suuqyada uu duub xariiriyo oo duub xariiriyo loo talo diray suucan dembiguu sameeyana kadaa aan la odhanayn ninka diiday waa kuma afartaa dhadeelley degdhow dabaqad xoolo leh danyartay ka boobtee dulmarkeedu wuxuu yahay deeleydu waa saxay waa dirir sabooleed debnahaygu waa hodan waayo aragna waa door dulucdeedu waxay tahay dawladyaa xigtaystee dambarkeeda keligii doobiga ulayee ummadda u dardaar warin yay u doonan tahay adgunta loogu xidhay horta aan u daynaa dadku hadday u simanyiin miyay dariir qabata dahab ruuxa qodaya dalka horumarkiisu u dadaal isleeyahay dembigiisu waa maxay saddexdaasi waa galab waa dugaha qarsooneyd waa dariga igaho geeleenii dareeriyo guul ooman buu degay ceelalyadii lasoo ceelalyadii lasii diray dooxiiba may tegin biyihiisii maaxdume darkiina wuu ka maran yahay dabac raggii lahaayo inama u danqanaysaan waa dulu ujeeda leh dooduna inuu furan maxay dirirka cawleed dambarsama wadaagaan daawashadu ma guulbaa dagaalka iyo nabadana iyo may la deris tahay dalka inay hagaajaan dadow yaa ka sugaysaan ma duulbaa inoo maqan malaa'igta duushay aan ka daalin howlaha iyagaa diyaaray ma laynoo dalbanayaa jinka iyo dabaylaha miyaa diran miyaan diran karaynaa sidii daain ugu huray deeqdii saleebaan midnabaa dambeeyo diinta a ku haysan wax i soo dayaayana miyuu damcu kaa gala dulmarkeedu wuxuu yahay damqashiye xanuunkeed dacadkiiyo itaalkii dulmi iyo dalaalkii degmo iyo dugaageed dibir iyo durduradii danyar iyo dagaalkeed durmadiiyo dabqaayada durmadiyo dabqaadyada deexashada abwaanada qof kastiyo dareenkii hadday caana daataan dabadood la qabaya